بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex binu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu dikri ridaa bilmacsiya kan wuxuu baab yahay ka hadal laga hadlaayo kabiirada ah in lagu raalli noqdo macsidii qofka oo raalli ku noqda dembigii asalku wuxuu ahaa dembiga in la inkiro oo naftu ay nacbaato laakiin raalli lagu noqdo macsidii iyadu kabiiray noqonaysaa shiikhu wuxuu yidhi ruwiya can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal halagta in lam yacrif qalbuka almacruufa wa yunkir ilmunkara waad halaagsantay buu yidhi haddii qalbigaadu aanu garanin macruufkii macruufku waa kelimad khayrka iyo wanaag oo dhan kulminaysa wa yunkir ilmunkara munkarkana aanu inkirin qalbigaadu haddaanu macruufkana garanaynin munkarkiina inkiraynin waad halaagsantay oo ogow buu yidhi sheekh islam ibn taymiya wuxuu yidhi القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان والبغض والحب من أعمال القلوب يعني jacaylka iyo nacaybku waxay ka mid yihiin acmaasha qalbiga ee inaad xumaantana necbaato dadka mujrimiinta ay khubasada iyo kufaarta iyo ahlubidaca iyo aada necbaato acmaashii saalixada ahaydna aada jeclaato iyo dadkii wa wanaagsanaa waxay ka mid tahay acmaasha qulubta ka mid tahay wuxuu leeyahy marka ibnu teymiya qalbiga haddii laga waayo nicid uu nacaayo wax alla necab yahay yani qofku wuu og yahay waxaan inuu alla necab yahay oo ay munkar yihiin oo ay macsi yihiin haddii laga waayo marka qalbigiisii in uu nacaayo oo uu necab yahay wixii alla necbaa ee munkaraadka ahaa qofkaasi iimaankii waajibka ku ahaa ma hayo weli muslimin wuxuu leeyahay oo wariyey canhu ibnu mascuud uu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal slm rasuulka alla sal slm wuxuu yidhi maa min nabiyin bacathahu allahu fii ummatin qablii ila kaana lahu min ummatihi xawaariyuuna wa asxaabu nebi ma jira buu leeyahay oo alla soo saaray ummad aniga iga horreysana laga soo saaray nebigaas ilaa ummaddiisa wuxuu ka lahaa oo maaragtay ka mid ahaa xawaariyuun kuwo isaga maaragtay saafi u ah oo u gargaara oo saaxiibtinimo khaasu ay ka dhexayso iyo jacayl khaasa iyo wa asxaabun saaxiibo oo ya'khuduuna bisunnatihi sunnadiisa qaata wa yaktaduuna biamrihi amarkiisana ku dayda suma inahaa intaa kadib arrinku wuxuu yahay takhlufu inay imaanayso min bacdihim kuwii wanaagsanaa ee nebiyada la saaxiibka ahaa ee ansaartii gargaarayaasha u ahaa gadaashood waxaa imaanaya oo soo dhalanaya khuluufun kuwa xuxun oo ahlu shar ah yaquuluuna ku hadla maa laa yafcaluuna waxaanay samaynaynin wayafcaluuna sameeya maa laa yu'maruuna waxaan la faraynin oo sharcigu uusan qabin hawadooday ku socdaan iyo wax naftoodu jecesha sharciga kama dambeeyaan rasuulku sal l slm wuxuu yidhi faman jaahadahum qofkii la jihaada biyadihi gacantiisa kula jihaada fahuwa muumin qofkaas waa muumin waa dadkii awoodda lahaa ee maaragtay madaxda ahaa qofkaas waa muumin buu yidhi waman jaahadahum bilisaanihi qofkii carabkiisa kula jihaada waa culammadoo kalea laga wadaaye fa huwa muumin waa muumin waman jaahadahum biqalbihi qofkii qalbigiisa kula jihaada oo munkarkii naca huwa muumin isaguna waa muumin walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabatu khardal intaa lasoo sheegay oo saddexdaas darajo ah ee maaragtay iimaanku u qeybsamo marka munkar la arko wax ka dambeeya ma jiraan walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabatu khardal yani intaa kadib iimaankii kama soo haro wax la eg khardalka khardalku sisintuu shabahaa xabadda sisintaa maaragta aad bay u yartahay maogta yani shekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay lam yabqa bacda hada alinkaari maa yadkhulu fi liimaani xataa yafcalahu lmu'min yani darajadaas ugu dambaysay ah in qalbigii laga naco wax iimaankii soo gelaya ma jiro oo qofku muuminka uu samayn karo bal ilinkaaru bilqalbi aakhiru xuduud iliimaani in qalbiga laga inkiro wixii baatilka ee munkarka ahaa waa xuduud iimaanka soo hadimihii iimaanka tii ugu dambaysa waayo laysa muraaduhu buu leeyahay marka rasuulka sal sl muraadkiisu ma aha ana man lam yunkir dalika qofkii aan kaa inkirin munkarka lam yakun macahu min aliimaani xabatu khardal yani xabad khardal ah oo midda sinta shabahda ah wax la ego iimaana ma haysto lagama wado laysa waraa'a dalika buu yidhi marka yani iimaan kale oo la raadina ma jiro intaa kadib yani meeshaasi ku dhammaatay oo qofkii munkarka inuu qalbiga ka inkiraa marka hadduu qofka qalbiga ka inkiri waayo macnaheedu waa maxay yani waa qof macsi ku dhacay waay oo inuu toobad keena ay waajibta munkaraadku marka haddii ku tacalluqaan dadkii madaxda ahaa ee muslimiinta ahaa sunnada mutawaatirka ahi waxay tusinaysaa in aan lala dagaalami karin rasuulkuna wuxuu yidhi sal l slam isbiruu xataa talqawnii cala alxawd nimankii xumaa ee kharibnaa markuu sheegay wuxuu ku yidhi saxaabadii iska sabra buu yidhi dulqaata ilaa aad maaragtay darkayga igula kulantaan ibnu mascuud laftiisaa weliya kaa marka madaxdii in lala dagaalamo ka mid maaha yani inkaar bidyaddii ma soo gelayso waa mas'alo kale oo ka baxsan taas ee qofku masalan wuxuu awood u leeyahay gurigiis oo kale ah gacantiisa ku zuuriyo ninkii madaxdaa laftiisii wixii munkar ahaa isagaa laga rabaa inuu marka zuuriyo laakiin kii madaxdaa laftiisa anagu inaan iraano gacan baan ula tegaynaa isagoo muslim oo islaamkii aan ka bixin sharciguma qabo sunnadana waa kasoo horjeedaa shekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahy walihada kaana min usuuli ahli sunnati waljamaacati luzuumu ljamaacati wa tarku qitaali ala'immati wa tarku alqitaali fi lfitnati wa ama ahlu alahwaa'i almuctasilatu fayarawna alqitaala lila'immati min usuuli diinihim nimanka wuxuu leeyahy marka sheekhu usuusha ahli sunna waljamaca waxaa ka mid a in jamaacadii muslimiinta la laasimo oo jamacadii muslimiinta ee madaxweyne leh ama boqor leh ee dal maaragtay ku nool jamacada in la laasimo yaa usuusha ahli sunnada ka mid ah oo aan dhinac looga bixinoo aan dagaal loogu labisan wa tarku qitaal aima iyo madaxdii maaragtay dagaalankooda in faraha laga qaado waxay ka mid tahay usuushii ahlu sunna waljamaca wa tarku lqitaali fi lfitna haddii muslimiinta dhexdooda dagaal ka dhex qarxo siyaabo fara badan bay dadku u dagaalamaan ama xooley ku dagaalamayaan ama maaragtay daaq bay ku dagaalamayaan ama biyihii ku dagaalamayaan ama marka qaarkood madaxtinimada lafteeda ku dagaalamayaan dagaalkii fitna ah in laga tago yaa usuusha ahlusunna waljamaca ka mid ah laakiin wuxuu leeyahay ahlul ahwaa sida muctasilada oo kale waxay arkaan in madaxdii lala dagaalamo diinkooda asalkooda inay kamid tahay buu arkaan ba iyagu meesha ahlu sunna ay leeyihin maya madaxda lala dagaalami maayo usuusha ahlu sunnada waxaa ka mid ah inaan madaxda lala dagaalamin muctasiladu waa cagsi iyo khawaarijtu madaxda in lala dagaalamo waxay u arkaan usuusha diintooda kamid tahay oo inkaarul munkar hadday sheegaan nimanka muctasiladahi waxay ka wadaan madaxda lala dagaalamo taasay ay ku hoos qariyaan wuxuu leeyahy ibnu taymiya alamru bilmacruufi wannahyu can lmunkari min acdami alwaajibaati walmustaxabaat in macruufkii dadka la faro munkarkiina laga reebo waxay ka mid tahay waxyaabaha waajibka iyo sunnada kuwa ugu waaweynay kamid tahay walaa budda an takuuna almaslaxatu fiiha raajixatan cala almafsada waxaana lama huraana in maslaxadu ay raajix ka tahay mafsadada oo dhibkii iyo xumaantii ka dhalanayay waa inaanay ka badnayn wanaaggii laga helaya marka munkar baa laiska reebaya leeyahay marka munkar baa layska reebaya leeyahay ama macruuf baa laisfaraya leeyahay waa in maslaxadii la fiiriyo oo maslaxadu ay raajix ka noqoto mufsadada wuxuu leeyahy ibn taymiya kama intasaba kathiiru min ahli ahwaai walbidaci kalkhawaariji walmuctasilati walraafidati wagayrihim miman ghalita fima ataahu min alamri wannahyi waljihaadi cala dalik wuxuu ku leeyahay waxaa soo baxay buu ku leeyahay wax badan oo dadkii ahlubidaca aha kamid ah sida khawaarijta iyo muctasiladii iyo nimankan maaragtay shiicada raafidada la yidhaahdo iyo keyrkood oo ku qaldamay amar macruuf iyo nahy almunkar ku qaldamay iyo maaragtay amar macruuf nahy almunkar in lagu lagu jihaado sababkeed ayay ku qaldameen wa kaana fasaaduhu fasaadka uu keena qofka dadkii waan macruuf farayaa amuur munkar baan ka reebayaa leh fasaadka uu keenay iyo acdama min salaaxihi ka weyn maaragtay wanaaggii uu keenay qofkaas ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا صلاة sidaa darteed yaa rasuulka sal lla ly slama uu maaragtay faray ummaddii inay madaxda dulmigooda u dulqaataan ay ku sabraan in la dagaalamana waa uu reebay intaba ay salaada u ogaayaan sheekh fusan wuxuu leeyahay meeshan sheekh maxamed alwahaab uu yidhi baabu dikri ridaa bilmacsiya wuxuu u baab yahay ka hadlin laga hadlaayo macsidoo lagu raali noqdo yani waxaa laga wadaa buu leeyahay raadahashadaas laga raali noqonayo macsidu waxa ay soo jiidayso oo ah shar ay maa yajuru min ashari yani waxa uu waxa in macsida laga raali noqda ay soo jiidayso keenayso oo shar ah ridaana waxaa laga wadaa waa didulkaraahiya buu leeyahay sheekhu yani niciddii la nacahay wixii kasoo horjeeday yaa ridaa la yidhaahdaa marka way iska soo horjeedaan marka waa laba cagsi isu ah raalli ahaansho iyo nicid marka raalli ahaanshada maxaa laga wadaa an taqbala annafsu ashaya walaa tanfira minhu waa in naftu waxa ay aqbasho oo aanay ka didaynba karaahiyaduna waa maxay waa in naftu ay waxa ka cararto ay aqbali weyso macsidu waa maxay waa in amarkii allah ama amarkii rasuulka sal ly slam la khilaafo ama ninkii madaxda muslimiinta ahaa ee muslimka ahaa amarkiisa la khilaafo haddaanu macsi ku faraynin alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum mu'miniinay alla ateeca rasuulka allana ateeca dadka madaxdiina ahna ateeca yani munkarka lagu ateeci maayo laakiin macruufka lagu ateecaya wixii aan munkar ahayn waa lagu ateecaya alla marka wuxuu faray in asagii la ateeco rasuulkii sal ly slm la ateeco madaxdii muslimiinta ee muslimiinta ahayd la ateeco meeshan uu alla yidhi minkum yani muslimiinta kamid a laga wadaa madaxdu waa inay muslimiinta kamid ta haddii qofka maaragtay madaxdaahi uu muslim uu yahay in la ateeco wixi aan macsi ahayn lagu ateeco yaa waajiba macsiduna waa maxay waa maaragtay sharcigoo laga hor yimaado waa mukhaalafadii waa allana macsida waa uu necab yahay wuxuuna yidhi walaa yardaa licibaadihi lkufra alla addoommadiisa gaalnimo raalli ogama ahan qofka muuminka marka wuxuu jecel yahay waxaa la jecel yahay wuxuuna necab yahay waxaa la necab yahay marka jacaylka muuminka iyo naciibkiisu labaduba waxay raacsan yihiin jacaylka alleh iyo naciibkiisa qofka muuminkaa baabkaas xubiga iyo bukdiga dhaqankiisu iyo dariiqadiisu waa sidaa alla waa uu necab yahay dadka asaga caasiya ee sharcigiisa khilaafa macsida iyo dembiga ay ku dhex jiraan darteed buu u necab yahay dadka toobad keenay alla u soo noqda ee maarata istahiira ee muxsiniinta ahna alla waa u jecel yahay sida ayado badan ay sheegeen qofka muuminkaa jacaylkiisa iyo naciibkiisu waxay la socdaan mar walba jacaylka alle iyo naciibkiisa waana calaamadda iimaanka oo waa wax ku tusinaya inuu qofkaasi muumin uu yahay qofkii marka macsida raalli ku noqda de wuxuu jecel yahay wax alla necab yahay oo uu raallina ka noqday wuxuu raalli ka noqday wax alla necab yahay markaa sidaa darteed qof alla khilaafsan buu noqday taasi mararka qaarkood iimaankiibaba ka hor imaanaysaa oo toos u burinaysaa ama naaqus bay ka dhigaysaa iimaankii qofka kaasi waa asal weyn buu leeyahy marka shiikhu maxaa yeele qofka muuminka jacaylkiisa iyo naciibkiisu waa inay daba joogaan jacaylka alle iyo naciibkiisa salafka qaarkood yaa waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen laa yakuunu alinsaanu mu'minan xataa yakuuna maa yakrahuhu allahu amara calayhi min asabri qofku ma noqdo mu'min ilaa waxa alla uu necab yahay uu agtiisa kala kharaaraado geedkan sabirka la yidhaahdo dacarta waa mid aad geed aad u qaraar waay marka ama macsidu qofka ha ka dhacdo isaga laftiisa ama qof kale ha ka dhacde ee ha arko ama ha soo gaarte ee waa in aada necbaataa macsidaas oo aad raalli ka noqonin meesha ibnu mascuud uu yidhi waad halaagsantaa haddii qalbigaadu aanu macruufkana garanaynin uusan macruuf ahaan maaragtay u ictiqaadsanayn munkarkiina aanu inkinaynin qofka marka qalbigiisa laga waayo inuu munkarka inkiro dee muumin ma ahaba rasuulkuna wuxuu yidhi sala alla alay slam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih qofkii adinka in ka mid ah ee munkar arkaa gacantiisa ha ku bedelo oo ha ku zuuliyo fain lam yastatic hadduu awoodi waayo inuu gacantiisa ku zuuliyana fabilisaanihi carabkiisa ha ku zuuliyo fain lam yastatic hadduu awoodi waayo inuu carabkiisa ku zuuliyana fabiqalbihi qalbigiisa ha ku inkiro wadalika adcafu liimaani kaasaana iimaanka ugu taag daran oo ugu liita oo ugu yar riwaayo kalena waxaa ku jirta walaysa wara'a dalika min aliimaani xabatu khardal wax iimaana oo taa ka dambeeya oo la eg maarata xabadu khardalna waatii aan lahayn sisinta shabahdaa xabadda sisinta shabahdaa ma jiraan marka xadiidku qalbiguu ku wareegayaa qof hadda adiga inaad munkarka qalbigaada ku inkirto kaa celin kara miyaa jira oo macsida aad qalbigaada ka nacdo ile qalbigaada qofi maaragtay ma ma haystee marka qalbigii wax laga inkiro waxay ka mid tahay wax bedelaadii bay ka mid tahay munkarkii oo la zuuliyay ka mid tahay waa un qeyb ka mid ah sababtoo ah yani qalbigii wuxuu hordhac u yahay carabkii markii wax lagu zuulinayo iyo gacantii yuu hordhac u yahay maxaa yeelay qofkii aan qalbigiisa wax ku inkirin haddee carabkiisa iyo gacantiisana wax ku inkiri maayo in qalbigu wax lagu inkirana de qof ka caajizaya male qof kasta waa uu awoodaa laakiin gacantii iyo carabkii inkiraaddii wax lagu inkiraayey waa hadba awoodda qofku uu leeyahay in qofku marka munkarka uu qalbiga ka necib yahana waxaa daliil u ah oo kutusinayo calaamad u ah inuu munkarkii ka fogaado laakiin haddaanu munkarkii ka fogaanin wuxuu noqonayaa mid raalli ku ah munkarkii hadduu qalbigiisa uu munkarkii ka diidan yahay uu ka fogaanayaa munkarkii dadkii munkarka samaynayana la fadhiisan maayo mana jeclaanayo waxaana waajib ku ah inuu u naseexeeyo dadka munkarkaa ku jira oo alle uu ugu yeero laakiin hadduu la fadhiisanayo dadka ahlumunkarka ahaa oo uu leeyahy anuu qalbigan ka inkirsana waxan run sheegi maayo maxaa yeele reer bani israa'iil qaarkood qaarka kale macsidayay ka nahyin jireen oo u diidi jireen oo ha samaynina dhihi jireen war dembigan ka fogaada kadib haddana cabbaar marka la joogo way la fadhiisanayaan cuntay la cunaayaan waxbay la cabaayaan dadkii kharibnaaya marka dhex joogaan markii alla uu taa arkay yuu qalbiyadooda isku garaacay markaasaa lagu lacnaday carabkii nabiyullaahi daawuud iyo carabkii nabiyullaahi ciisa alla wuxuu yidhi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila waa la lacnaday macnaha naxariista alla maarata allah idinka fogeeyaa la leeyahay calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama nabiyullaahi daawuud carabkiisa iyo nabiyullaahi ciisa carabkiisa yaa lagu lacnaday nimankaa yahuudda ah daalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun taasi waxay ku dhacday caasinimadii ay samaynayeen iyo xadgudubkii ay samaynayeen kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna can munkarin facaluuh kuwa iska reeba ma ahayn munkar ay sameeyaan rasuulkuna sal l slam maruu aayaddan ka hadlaayay wuxuu caddeeyey in nimanka reer bani israa'iil ah midkood uu la kulmaayo walaalkiis isagoo macsi ku jira markaasuu ka reebaaye kadib haddana mar kaleu la kulmaaya waa ka reebaaya kadib maaragtay ka reebiddu waaba iska dhaafayaaba waa iskala fadhiisanaya waxna waa la cabaaya markii taa alla uu arkay yaa alla uu lacnaday calaa lisaani daawuuda wa ciisa carabkii nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullahi ciisa calayhim assalaam arrinkaas waa iska cadyaha buu leeya sheikhu maxaa yeeley waa lama huraan in qalbiga laga inkiro munkarkii waxaana taa ku tusinaya in qalbigii wax laga inkiray inuu qofku ka fogaado meelihii munkaraadku ay yaaleen oo aanu dadkii munkarka samaynaya la fadhiisanin oo aanu weheshanin ee haddayba dhacdo xataa inuu la fadhiisto qasadkiisu wax kale maaha waa inuu ka reebo unbuu rabaa bes oo uu ugu yeero ayaga inay alla u toobad keenaan oy alla u soo noqdaan wixii intaa ka soo haray waxay noqonaysaa raalli laga yahay munkarkii laakiin qofku hadduu iyaga maaragtay weheshado waxaa ka dhalanaysa lacnad baa ka dhalanaysa siduu rasuulku sal slm uu yidhi kallaa wallaahi allan ku dhaartaye lata'murunna bilmacruufi walaa tanhawunna can ilmunkari macruufka dadka farteena oo farteen munkarkana ka reebteena oo ka reebteena wala ta'khudunna calaa yadi daalimi ninkii daalimkaaha gacantiisa qabateena oo qabateena oo ka joojiseena dulmigii wala tactirunnahu cala alxaqi atra xaqii ku qabateena oo ku qabateena ku soo celiseena walaa taqsurunnahu cala alxaqi qasra xaqii ku gaabiseena oo ku gaabiseena yani suusa uga bixin aw layadribana allahu haddii taa laydinka waayo alla waa uu isku garaacayaa quluuba bacdikum bibacdin qalbiga qaarkiin iyuu qaarka kale ku garaacayaa suma yalcanukum kamaa lacanahum kadibna waa idin lacnadaya alleh sidii reer bani israa'iil loo lacnadayo naxariista alle looga fogeeyey xadiidka imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey ibnu mascuud aa laga wariyey xaasilku wuxuu yahay buu leeyahy shiikhu in gacantii wax lagu inkiraa waxay u baahan tahay awood dowladnimo madaxdaana hawshaa iska leh carabkii in wax lagu inkirana waxay u baahan tahay awood iyo iyaduna u baahan tahay waa howl culamo buu leeyahy taasi waxaa kuu soo haray marka qalbigii wax laga inkiro taas dadka dhan waa awoodaan qofkaa celin karaana ma jiro wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online